assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhegaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacano wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo maalin walbo jimco ah haddaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku faaqidi doonnaa halka ay gaarsiisan tahay macdanta birta ee dalkeennu hodanka ku yahay gobollada ugu badan ee laga heli karo ee horey loo sahmiyey maxaa hortaagan in la soo saaro birta waddankeenna si loo yareeyo xajmiga birta aan soo dhoofsanno inahaas iyo kuwo kale ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonnaa waxaa nagala qayb gelaya qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo barahaan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى waa hagaag birta waxay ka mid tahay almiintiyada sida gaarka ah loogu sheegay qur-aanka kariimka tiro lix jeer ah ayaana birta lagu sheegay qur-aanka waxaana ka badan keliya marka laga hadlayo macaadinta dahabka oo qur-aanka kariimka ah lagu sheegay tiro siddeed jeer ah hase ahaatee iyadu waxay macdinta kale uga duwan tahay in suurad ka mid ah suuradaha qur-aanka kariimka ah loogu magacdaray birta waana suuradda alxadiid oo tirsigeedu yahay suuradda toddobiyo kontonaad waana suuradda kala barta qur-aanka kariimka ah oo boqol afar iyo toban suuradood ah oo haddii toddobiyo konton loo geeyo toddobiyo konton kale waa boqol afar iyo toban birta kama mid ahayn macaadinta dhulka balse alle ayaa soo dejiyey sida lagu caddeeyey isla suuradda alxadiid wuxuuna alle ku sheegay in birta uu soo dejiyey ay dadka ugu jirto dhibaato iyo dheefba hase ahaatee eebbe uu u soo dejiyey si loo ogaado cidda birta ugu gargaaraysa alle iyo rasuulkiisa sidaba uu allaha ku sheegay aayadda shan iyo labaatanaad ee suuratulxadiid birta faa'iido iyo dhibaatoba way leedahay oo dadka ayaaba lagu dilaa haddana daaweynta dadka ayaa loo adeegsadaa cimriga aqoonta insaanka ee birta waxaa lagu sheegaa lix kun oo sanno ka hor miilaadiga in hub ahaan loo adeegsadana waxay bilaabatay shan kun oo sanno ka hor birta waa curiye kiimikal macdin ah oo astaanteeda kiimiyaiguna yahay f e atomig lambarkeeduna yahay lix iyo labaatan waana elementiga ugu badan ee qishrada dhulka iyadoona ka ah boqolkiiba shan midabkeedu waa caddaan dhalaalaya oo u dhow qalinka marka ay khaamka tahay miisaankeeda atomiga waa konton iyo shan kun siddeed boqol shan iyo afartan cufnaanta birta waa toddoba kun siddeed boqol afar iyo toddobaatan garaam sentimitir waxayna ku dhalaashaa heer kul gaaraya laba kun siddeed boqol koob iyo lixdan digrii salsiyas waxay safka hore ugu jirtaa macdinta ugu caansan ee goor hore uu aadanuhu ikstishaafay waa macdinta loogu adeegsiga badan yahay guud ahaan caalamka waxayna lafdhabar u tahay warshadaha casrigan iyadoona kaalin mugle ka qaadata wax soo saarka dalalka waxayna halbowle u tahay kaabayaasha dhaqaale ee dowladaha birtu waxay ka qayb qaadataa sababaha horumarka aadanaha iyadoona sahashay inay wax waliba sahlanaadaan sida isku socodka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda qof waliba oo aadane ah waxaa jirkiisa ku jirta afar garaam oo bir ah wuxuuna qofku maalin waliba u baahan yahay toban ilaa siddeed iyo toban garaam oo bir ah kuwaas oo uu ka heli karo khudradda haddii uu nusqaan ku yimaado birta ku jirta jirka aadanaha waxay saamaysaa dhiigga qofka birta waxaa inta badan ku tirsan nolosha aadanaha sababo ku aadan adeegsigeeda tirada badan waxayna dhaqaalyahanadu ku sheegaan inay tahay macdinta ugu raqiisan adduunka waxyaabaha ugu badan ee birta loo adeegsado waxaa ka mid ah gaadiidka noocyadiisa kala duwan marka laga reebo diyaaradaha oo matooradooda un ay bir yihiin waxaa kaloo loo adeegsadaa shubka maraakiibta dagaalka gantaallada fadaa'iga ah daaraha dhaadheer ee naadixatu saxaabka ee daruuraha dhaafa kuwaas oo birta la'aanteeda aysan suuragal ahayn maadaama birtu ay tahay macdin adag oo aan jabin aaladaha elektriga ah iyo kuwa elektarooniga ah ayaa badankood bir ah birtu waxaa kaloo loo adeegsadaa saqafyada guryaha daaqadaha iyo albaabada ayaa loo isticmaalaa meelaha qaar birta waxaa kaloo laga soo saaraa maacuunta taa oo ka dhigan in qof waliba maalintii tiro dhowr jeer ah uu u baahdo adeegsiga birta marka laga soo tago in loo adeegsado waxyaabo kala duwan haddana birta waxay kaalin aan la dhayaalsan karin ka qaadataa nolosha dhammaan kayaanaadka oo aadanuhu ka mid yahay sababtoo ah nolosheennu waxay ku tiirsan tahay dhirta dhirtuna waxay ku tiirsan tahay birta oo marka ay dhulka ku jirto ay ka hesho maaddada loo yaqaano kalorvil waxyaabaha ugu yaryar ee birta laga sameeyo waxaa ka mid ah masaamiirta oo ah waxaa isku haya walxaha ka kooban alwaaxda iyo birta fudud feber galaaska balestiga iyo wixii la midka ah xajmiga birta ee ay dunida soo saarto waa mid aad u badan sannaddii labadii kun saddex iyo labaatankii waxaa la soo saaray labo dhibic shan bilyan oo tan astaraaliya ayaana ku naaloonaysa inay tahay waddanka ugu badan ee haysta kaydka birta iyadoona kaydka dalkan lagu qiyaasayo konton iyo siddeed bilyan oo tan sidaba laga soo xigtay saxiifadda inta badan tirakoobyada ka hadasha ee statist sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii lacagta laga soo saaray birta waxay gaartay saddex boqol iyo shan bilyan oo dollar dalka koowaad ee soo dhoofsada birta ugu badan adduunka waa shiinaha isagoona sannad waliba soo dhoofsada bir qiimaheeda lagu qiyaasay boqol soddon iyo toddoba bilyan oo dollar afrika marka laga hadlayo koonfur afrika ayaa safka hore ugu jirta dalalka soo saara birta ugu badan ee qaaradda iyadoona ay ku soo xigaan muritaaniya iyo aljeriya soomaaliya markaan u nimaano birtu waxay ka mid tahay khayraadka aan la dahafurin ee dalkeenna inkastoo sahmin dhammaystiran aan lagu samaynin haddana dalkeenna waxa uu ka mid yahay waddamada haysta kaydadka ugu badan ee birta adduunka oo dhan sidaba ay sheegeen aqoon-yahano badan intaba aan gunta hoose ee dhulka la gaarin oogada sare ayay basaaran tahay birta soomaaliya ciidda iyo dhagxaanta lagu dul socdo meelo badan oo dalkeenna ah waa bir waxa ugu sahlan ee uu qof waliba taa ku garan karana waa inuu qofku adeegsado magnet ama birqabato isagoona dhulka dushiisa marinaya ciidda iyo dhagxaanta yaryar ee soo raacaya birqabatada ma ahan ciid iyo dhagxaan iska caadi ah ee waa bir asal ah taana waxay ka markhaati kacaysaa in dalkeennu yahay mid ka mid ah dalalka haysta kaydadka ugu badan ee birta keliya ma ahan ciidda iyo dhagxaanta dusha sare ee dhulka saaran ee sidoo kale waddankeennu waxa uu leeyahay kaydad bir oo dhulka hoostiisa ah iyo buuro gebiyahaanba wada bir ah waxaana buurahaasi ka mid ah silsiladda buuraleyda ah ee qalin oo ka kooban ilaa iyo afar buurood buurahan ayaa midda ugu dheer wuxuu jooggeedu gaarayaa boqol iyo konton fiid halka balliceeduna uu gaarayo hal kilomitir waxayna dhacdaa deegaanka doy oo ka tirsan gobolka baay gaar ahaan deegaanada hoostaga magaalada baydhabo buurahan sida uu magacooduba ka muuqdo waa elementi bir ah haddaba waxaa macluumaadyo intaa ka dheeraad ah oo buurtan ku saabsan inoo sharaxaya wariyaheen abuxasaan oo mar booqday buurta ugu dheer qalin isagoona waxgaradka deegaanka ka waraystay marka laga soo tago birnimadeeda faa'iidooyinka kale ee iyagu ay ku qabaan oo ay ka mid tahay biyaha macaan iyo ciiddeeda oo waxyaabo kala duwan laga samaysan karo aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaan saaranahay buurta dheer ee qalin oo ka mid ah khayraadka macdanta ah ee dalkeenna uu allah ugu deeqay subxaanahu watacaala buurtan runtii waa buur aad u weyn islamarkaana uu ka buuxo khayraad aad u baaxad weyn waana macdan sida khubarada jiyoolojiyiintu ay sheegeen dhammaanteed buurtan waa buur qalin ah islamarkaana isugu jirto guduud iyo caddaan waana mid ka mid ah macdanta uu allah ugu deeqay dalkan muslimka ee soomaaliya si gaar ah wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa buurtan horey u yimid niman baarayaal ah oo ka socday dowladda talyaaniga kuwaas oo runtii muddo halkan deganaa buurtan waa mid ka mid a buuraha diyaarsan ee aan u baahnayn in baaritaan lagu sameeyo hadda waxaan dhegaystayaasheenna u sheegayaa run ahaantii inaan hadda saaranahay buurta korkeeda islamarkaana ay la joogaan qaar ka mid a waxgaradka deegaanka waxay buurtan ku taallaa deegaanka boosh madiino ama madiinatul khayr oo ka mid a deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee gobolka baay waa buur run ahaantii aad u baaxad weyn masaafo ahaan buurtan waxay ku fadhidaa sida ay sheegeen dadkii run ahaantii taariikhdeeda wax ka yaqaanay hal kilomitir jooggeedana waxaa lagu qiyaasaa boqol iyo konton fiid run ahaantii gunta hoose ee buurtanna inta ay jirta allah unbaa garanaya subxaanau watacaala waxay leedahay oo dusheeda ka baxa dhir kala duwan oo run ahaantii haddaba qaar ka mid ah ay ii muuqanayaan dhirtan waxaa daaqo qaar ka mid ah xoolaha oo meelaha meelaha buurta ay ka fududahay run ahaantii soo gaaro halkan waxaa horey u yimid sahamiyayaal iyo jiyoolojiyin ka socday dowladda talyaaniga sidaan hore u sheegnay oo ka mid ahayd gumaystayaashii reer yurub ee dalkan gumaysan jiray soomaaliya goob cilmiyeed ba ayayna halkan ka samaysteen waxayna fariisin ka dhigteen qayb ka mid ah buurtan oo loogu magacdaray talyaani fadhisi halkan waxaa ila joogo cabdi cali ilkooy oo ka mid ah dadka deegaanka aqoon duruqsanna u leh buurtan aan hadda dusheeda saarannahay cabdi ugu horreyn kusoo dhow idaacadda islaamiga andalus waxaad faahfaahin naga siisaa buurtan macluumaad ku saabsan iyo weliba sidoo kale taariikhyan inta aad ka ogtahay bismillaah walaal horta buurtum maybaa rey qalen qalen wakto horeya magala bati mayle taaha mayla ray iyo walye ngaar e oo kumad e khayraad oo yaala ilaahay kamanaysadi iyo maybaale taaha arre oo laku sameeyaw dheriga raashiinka lakagarsadaw mase dhoobada oo mayla ray raashiinka lakagarsadaw oo buurto hoostiya laku godaw oo mayla ray buuroon kalena buuryar ma oji an lahayn yaala ka khaas e yaalate mayba kalele taaha hoostiye dhul oo maylataah biyo laku cabaw biyogaasay oo la godaw eelo oo yee hoostiya ee la godaw haddii la godo biyo oo macaan e yaa ku kooyaanga late marka buurtaasay waa wakto hore may baa degay talyaani talyaanigaasay abaar baa deganay markii oo mayla araay iyo wadanka may maamulo jaray oo mayla araay iyo gacanto ka haayay langla araw ugaas abdigaruun langla araw oo andhaladii beelle reer geeladle oo deegaankan degaas marka ugaaskaas may meelin ugaaska haay afartan iyo todoba sanna toddobaatan iyo toddobadii iyaa dhammaday seben sebenkii ilaahay in raxmada marka ugaaskaas markii isu roogi meelin maybaa haka martay naman badan oo gaale eh oo kajaraansa ruushka markii oo lixdankii soomaaliya gobolama qaadatay aadan cadde maylaraay ruushka shagaaladii isu sheeni dhalin ugaaska markii shagaaladii isgaleen shagaaladii qalan sheenti ood guroowi oo waxyaabahaas yaa samayti isku duqdi guurtay shagaaladii may degday meela araw ala geele kadib haanagati mayla araay iyo jidbiyowki iyo wali iyo faali iyo waliyaa joojiyeen markaas kadib may baa xukunkii la wareegay siyeed sano kadib cabdirashiid ali sharmar cabdirashiid may baa la kooyay mayla araay iyo isuuna amerikaan shagaale eh meeli ruushkaas oo liinkasaay shagaaladiis burgaari liinkasaay deganayti yahadi iisidi markaas shagaaladii maylaray may sameeyeenaah dhulkii daagay oo dharte xoola daagaayeen yaa makiinyaala geliyey taabay arri doggii shagaaladii dugdi markiyaa madaxweynihii iyo saraakiil la socdaan ya koyen oo shangofood oo kale eh mayla ray iyo niyo wadankii siyaaki roogeen abbaara deganay amerikaankaas labaatan iyo shan sano siyeetin iyo shantiya guuri waybaa ha degeynaa galan ilaa dowle lixdankiya ha degeen ku horna may deganaya talyaani dhulka godud ku godaayaan ceelo godaayaan markaam la bahaayaan mayla ray khayraadkii dhulka kajaray la bahaayaan buurto miina kiiraayaan burburyaayaan galab kula foofaayaan dadka shagaaladan eh oo intaasay insameeya oo dhulka kaga dadaayaan iina eyin dad soomaali ah dhulkaasa godaayaan markiiyo walaa galabkii oo yoo li weydiiyay liindhawaadona qofka haamooda la arhay shagaalka eh wal galee mayha biyeeyaha gaalkiya galee walaashiyaa la bahee wedee meerkale geliye amrishoo dadkaasaad leyda ka shagaysaday labaatan iyo shantaasan brofesor cabdilqaadir abikar xuseen oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha jeolojiga ayaa rumaysan in buurtan qalin laga heli karo noocyada kala duwan ee macdinta birta taana laga dareemi karo dhawaqa ay bixinayso buurtan iyo magnetka oo ay soo jiidanayso sidoo kalena lagu garan karo waxyaabo kale oo badan hadda buur qalinta la leeyahay dadka dhagaxa ayaa laga dareema inuu bir yahay badankiis waa bir magnetismuu leeyahay birlabnimuu leeyahay ha birta haddii waa dhagax la dhaho hematite iyo magnetite iyo geothite goyothitena waa la dhahaa saddexdaas nooc oo dhagaxyaal ah waaye waa iron oxides ee buurahaas ku dhex jira marka waa birqabadnimada lagu garanaya waxaa lagu garanaya birnimada markii bursad ku dhufay akyeeli sidii asagoo bir oo dhawaaqo samaynaya waxyaabahaasa ku garanaysaa marka reebaadiyaha soomaaliyeed markay buur qalin ee ugu yeeraayeen waxaas leedahay waa geologists ayay ahaayeen soomaalida sidoo kale brofesorku wuxuu sheegay in sidoo kale macdinta birta laga heli karo silsilada buraleyda ah ee golis
birta meelo kale laguma arkin laakiin occurrences ayay leedahay oo meelo yaryar oo calaamadaheeda lagu arkay oo la siman la socoto buurtan silsilada goolis in macdinta birta ee ay soomaaliya leedahay laga faa'iidaysto waa in marka hore la helo warshado ciidda dhagxaanta iyo birta kala shaandheeya sidoo kalena la helo warshadihii kadib dib u farsamayn lahaa oo ka dhigi lahaa biraha la adeegsado ee loo baahan yahay haddaba dhibaatooyinka hortaagan in birta soomaaliya la soo saaro waxaa ka mid ah warshado la'aanta uu dalkeennu la daladhacayo haddaba haddii aan yeelan lahayn warshado birta soo saara iyo kuwa dib u farsameeya sidee buu noqon lahaa dhaqaalaha dalkeenna arrimahaasi iyo si guudba faa'iidooyinka ay warshaduhu u leeyihiin dhaqaalaha dalkeenna waxaan wax ka weydiinay aqoon-yahan doctor xanafi cabdi sheekh warshaduhu si guud waxay qayb lixaad ka qaataan horumarinta dhaqaalaha ee dalalka marka a kuur gasho wadamada maanta adduunka u horumarsan ee loo yaqaano g sabanka dhammaantood waa dalal warshado iska leh sida jabaanka jarmalka maraykanka jaynaha indiya dhammaantood warshado wadamada iskale waaye marka dhaqaalaha laga hadlaya waxaa layihahdaa warshaduhu waa shorti cut masaafo dheer kuu soo jari karaan dhaqaalo badaa intaa aruurinaysid waxaad si fud ku gaari kartaa warshad markaa leedaha wixiina waddankaaga soo baxay si degdega dhaqaalahda oo ku soo bixi karaa sababaha marka dhaqaalaa darrada waddankeena ku haysto marka laga tago qalqalka amni xumida waa warshad la-aanta warshad la-aanta waxay ka mid tahay waxyaabaha dhaqaalaha waddanka aada u baabiya ka mid tahay mushkiladda ku dhaca dalkeena waxay tahay in wax walba waddankee loo soo dhoofiyo dibadda laga keeno xitaa findhicil findhicil maxaaradan istakiin baalkan indhkaha marka cuntada la bixi la iskaga bixiyo findhicila ugu yar istakiinka ugu yar dibadda laga keenaa waa ziira marka ummad aan xindhaa findhicil samaysan karin xitaa e for warqad e for aan samaysan karin ziiraa la marhayaa waxaa suuraysataa qofka ajnabiga markuu soomaali yimaado qof ama ganacsado ah ama diblomaasi ah ama qof oo adduunyo kale ka socda markuu soomaali yimaado ee hoteela ama maqaayad uu tago waxaa lasoo hoos dhigayaa markuu casheeyo ama qadeeyo weel yar oo istakiin ku jiro ama findhicil ku jiro oo made in china ay ku qoran tahay qofkaa muxuu suuraysanaa suuradda qofka naga qaadan kara maxay tahay waddan dhan findhicil hadda ogow haddaan qodaxaan jiiqaa meelaha inta aruursana meel ku shubna xitaa waa loo baahan yahay waa lagu samaysan karaa marka sidaas caqli maaha ma noqonayso inaan soomaaliyay weliba dadka aqoonta lahow iyo dadka ganacsatada ilaahay wax siiyow sidaa macquul ma noqonayso soomaalida anagoo ah weliba dad aada u fircoon soomaalidu xagga businesska iyo ganacsiga waa dad aada smart waa oo maskax furan waay aniga nairobi aan ka ganacsan jiray waa tegi jiray soomaalida nairobi joogta ama koonfur africa hadda sii tagtay total hindidii meesha joogtana waa ka saartay challengiga ay leeyihiin degdega waa la safrayaa indonesia la tegaya china la tegaya jabaan la tegaya xaggaa la tegaya hindidii boqolaalka sana haysatay ee dhuuqaysa afrikaanka way ka saartay suuqa maanta bariga afrika weyn waxogu noqday suuqa isiyo noqday anagoo markaa kartidaas iska leh oo laga yaabo tujaarteenna qaarkood inay balaayiin haysaan not millions balaayiin qaar haysa jira maanta meeqa milyaneera markaa qabnaa maanta waxaa kaloo fiidhisaa imise jeer baa arkaysaa magacyo dad soomaaliyeed oo aan naqaano oo lagu soo qorayo wargeyska forbis waxa waa jaraa'idkan ama wargeyskan ka hadlo dhaqaalaha adduunka iyo dadka hantida le iyo dadka lacagta leh imisaa lagu soo qoraa soomaali dad soomaali waxaa jira marka aad u maskax badan oo tayadooda ay gaarsiisanaysa ama aqoontooda ay gaarayso dad abuuri kara milyonis abuuri kara iska daa kuwaas haddii dhowr ganacsato oo wax soo dejisa intay lacagtoo isku geeyaan ee waxay soo deji lahaayna dalka ka sameeyaan tusaale ahaan haddii kuwa alaabada biraha ka samaysan ay isku tagaan maanta biraha waxaa aragta baaquligaa laga samaynayaa jalmadaa laga samaynayaa digsigaa laga samaynayaa midiyaa laga samaynayaa farkiitaa laga samaynayaa waxaas dhan biraha laga sameynaya soo maaha intaasoo ganacsato oo lacag la maliyirna hadday isku tagaan oo ay samaysaan warshad yar oo biraha samayso birtii wixii laga samaynaya soomaaliya ka buuxaan caradaasunbaa la kala saarayaa wixii feeraha biraha gooni loo saarayaa waa la dhalaalinayaa saa doontaa ka samaysanaysaa dayib waxay noqon leeda marka wax weyn noqon leeda marka birta meel kasta iska taalla soomaaliya ciidan biraha ay ka buuxaan ee feerada buurayhan dhan haddaad maanta tagtid gargaduud haddaad tagtid maaragtay buuraha kaba iyo buura eyle haddaad tagtid feeraa ka buuxdo shaqshaq bis u baahanta waa kala saaraysaa kabacdi waa dhalaalinaysaa kabacdi saa doonta u samay kartaa waxaan kaloo ka raysan lahayn dadka soo dhoofinaya biraha tayada xun leh waxaa arkaysaa baaquli ama digsi waxaa arkaysaa wax yar hadday gaaraan markiiba iska jabaya iska baaba'aya maxaa le taya mala quality ma lah adiga marka mid taya leh oo saa doonta u samaysatay oo qaabkaa doonta u samaysatay ayaa ka samays kartaa ma ahan dadka biraha ka ganacsada ee waxyaabaha laga sameeye keliya waxaa la mid e kuwa dharka soo isdhoofiya maanta mise dhar soo dhoofiso waxa dhar la xirto dhan maanta xaggee laga keenaa china laga keenaa waxaa laga keenaa carabiha laga keenaa syria laga keenaa meel kasta indonesia laga keenaa ma samayso maanta warshad maanta funaan samayso nooma taallo dayib iyadoo la heli karo suufkii waddanka meel kasta inuu ka bixi karo dhogortii xoolaheena oo maanta waxaan xoola aan qalina waxaan idan la qalaya duftada haddii la aruuro intaasoo malaayiin oo warshada laga samaysan karaa dayib dhinaca kale markaa fiirisid daawada boqolkiiba siddeetan dhiraa laga sameeyaa dhir la baaray oo la ogaaday oo anaalis laga sameeyey oo beero loo sameeyey shirkadahan waaweyn ee farma itaaliya aan sheegayno beero waaweyn oo kun hektar ka badan leeyihiin oo geedaha bis laga samaynayo haddii marka maanta inta beerihii aan samayna geedihiina aan ku beeranno maanta baaritool ma samaysan karo soo kuma baxnayn farqigaas marka ma fiicna in maarata wax walba mid maanta aan yidhahda aasiya halaga keena xagga halaga keena way ceebbay ku dadalkeena soomaaliyeed bal inta warshada waaweynka aan gaari doono warshado biro samayso iyo warshado kombyuutarada intaan gaari doono bal maanta dhibkana haysta oo hoose warshado yaryar oo wax noo gasacdeeyo maalooda waxaan tegayay jamaamaan tegayay nin saaxiibka a wada jamaamaan tegay wallaahi aladii laa ilaaha khayro beer dhan waxaa lay tusay yaanyada ku taallo indheyga saar cid qaadana aysan jirin oo yaanyada iska baaba'ayso ninka waa jooga hadda war waxaan meel la geeya ma laho yiri wax qaadana ma laho yiri wax kaa gadan xataa ma lah yaanyadii barbarooni waa iska baaba'an xitaa warshad yaroo yaanyadaas inta noo gaasacadaysa meel aan ku shubano halka aan yaanyo aan dibadda ka keenayno doqonimadanaasi maxay tahay xaasidkeena cadowna uu daray ee turki maanta xitaa cajiinoo noo keenaya yaanyo noo keenaya saliidoo noo keenaya annagana yaanyadeenni iyo barbaroonigeenni ayaa maanta iska daadanayso cambaha waa aragtay maanta xilli waxaa lagaara camaa dhulka iska yaalo wax qaadanaysan jir oo iska uraa iska baaba'a war wax kale intaan gaarin warshado waaweyn intaan gaarin calal aqal warshado yaryar oo fudud oo qarash yar oo ay milyan aysan ku baxaynaan samaysan karnaa oo baahidana ay ganacsi u bixi karnaa maantana waxaa la cabayaa bibsia la cabayaa ama lagu sameeyey maraykan ama yuhuud samaysa la cabayaa iyadoo maanta laga baahan yahay cambahaadii iyo zaytuunkaadii iyo canuunigaadii maanta laga baahan yahay oo iska baaba'a dhulkan jiri markaad tagtay cambaha waa yaabaysaa iska daadanaya wax cunaa ma lah marka soomaaliya sidaas tala ma aha dadka aqoon-yahan kale aan la hadlaynaa dadka ilaa hantiisiaan la hadlaynaa taas horumar malagu gaarayo sidaasna ma ficna wuxuu sidoo kale digtoorku ka hadlay asbaabaha dalkeeni dhigay warshado la'aanta isagoona ku sababeeyey arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay cawlamada dhaqaale iyo in warshadihii hore ee uu dalkani lahaa ay gacanta ugu jireen dowladdii dhacday oo markii iyada la riday ay jabhadihii birliqaysteen oo ay boobeen warshadihii uu dalkani lahaa markaan fiirino asbaabaha warshado la'aanta dalkeena u keenta maxaa ka mid a waddankeena inuusan warshado lahayn oo warshadihii ka baabeen maxaa ka mid a warshadihii waddankeena ku yiilay nidaamka maxamed siyaad barre ee anaga aan ku soo baranay ilaa iskuul hoose ilaa jaamacad aan kaga soo baxnay aan kaga shaqaynay horta gidigood waa la billiqaysta ayagoo taagtaagan la bilqaysta dowladda siyaad barre hal warshad oo ay burburisa ma jirin kulli waa la billiqaysta ilaa idinku dhayro suurays imise warshadaan lahayn wax yaraan xasuusinaa ka soo bilaab faron berbera ilaa ku keen kismaayo berbera ka soo bilaab warshadii shamiintaa ku tiilay maanta shamiinta maxaan uga baahin badannahay waxa keliya oo maanta aan u baahana intaas waxaa la dhisa waa shamiinta soo maaha shamiintaa maanta kenya laga keenaya oo cadowgeena ah oo intaas lacag lagu bixaya carabaa laga keenahaya warshadda ugu weyn xagge ku tiilay berbera ku tiilay waa la bilqaysta soo soco laas qoray warshaddii samey jirta aawe ee kalluunka samey jirta oo adduunka loo dhoofi jiray kalluunka aanaga len adduunka meelu yaala ma laha soo soco ma idala tahay inaan lahaa jirin warshad hubka samayso yaa rasaastan aakeega iyo biitenka iyo qoryaha warshadda hubka mahadaay ku tiil kombaliid ah anaa dhex istaagay soo soco balcad imaw warshaddii dharka xagee ku tiilay balcaday ku tiilay beerihii suufka xagge ku yeeneen balcaday ku yeeneen dhammaan dharka la xirto wallaahi dharka iskuulka aan ku dhiga jirnay waa xasuustaa iskuulka dhaxane shaati guduud jaallaa iyo surwaal kaakiaan ku dhiga jirnay dugsiga sarna shaati cad iyo waxaan ku dhiga jirnay iyo surwaal kaaki dharkaasoo dhan balcada lagu samey jiray warshadda balcada samey jiray dharka ilahin ku dhaar ka warran tootal warshaddii waa la bilqaystay waa baabay suufkii beerihii soo soco jowhar warshaddii isnaay aawey yaa bilqaystay maxamdheera tootale qaatay hindiyu ka gatay sideeda iyadoo taagan anagoo fiirinayno aa la qaatay waa la rartay soo soco xamar imaw meeqa warshada waan ku tiile warshadda sifeynta batroolkan lahaa jirnay warshadda caanahan lahaa jirnay warshadda waxaan lahaa jirnay ee etob aawe warshaddii waxaan dhan qudaarta noo samey jirta aawe ee afgooy ku tiilay ya wallaahi waxaan cabi jirnay ya cambe macaanta uu qabo iyo caraftuu qabo uduga ka soo baxa yaabaysa oo etob samey jirta cambaa cabaysaa zaytuuna cabaysaa liinaa cabaysaa ya isbaandhaysaa cabaysaa oo kuu warshadaysan oo kuu qabo waa haysataa warshaddii baastada aawe burka iyo baastada aawe warshadii burka iyo baastada xagee ka baxda ayigi soo soco ya warshaddii daawada soomaaliya aawe cismaa xaataa qaatay gebigeed waa fujistay ya dowladda iyadoo taagan oo mukaybshadeeda shidan yihiin aa laga tagay toddoba biloodaa dad lagu biila wallahi warshaddan hala waardiiyo warshaddan waa cusub tahay daawaa lagu samey hala waardiyo toddoba bilood talyaaniga lacag ku bixinaya oo la waardiyeynay waa la furta waa la qaatay soo soco warshaddii weynee mareeri aawe oo laga samey jiray ee sokorta aawe waxaasoo warshadaha maanta aan lahaan lahayn maantana waa la samaysan karaa maantay soomaaliya ka aqoon badan tahay maantay ka way aragsa badan tahay maanta waa la samayn karaa waxaasoo warshadaha markii la bilqaystay ayaa keentay waddanka inu eber noqday cilladda labaad ee aan isleeyahay waxay u sabab tahay warshad la'aanta iyo dhaqaal xumida waa waxaan cawlamada loo yaqaano globalisation waxaan adduunka isku furmay caalamo saan babababa dadka wax magaradka lagu qare cawlamadu wax kale maaha waxaa la qorsheeyey oo gaalada qorshaysay waddamadan afrikaanka ee soo koriya carabahan tootal in wax warshada samaysanba wax walba in loo geeyoba wax walba in loo geeyo waa qorshe la dejiyo oo gaala dejisa oo yuhuudda ka dambaysa waay maalinta waxaa lee sheegayay oo aan aad uga naxay oo mar xataa jiraad in lagu soo qoraan firaya laakiin idaacadan ka dhegeystay rag soomaaliya isku day inay warshad soo samaysa ay soo gataan sokoraan samaynan rag ganacsata la yaqaano macruuf ah warshado waaweyn ay soo gateen oo sokorta laga samaynaa beeray qabsadeen inay warshad sokor sameeyan rabeen markabkii warshadda waday waa la dejiyey waa degaaliyey tootal waa quusalay khalaas makaa yeelaysaa baraazil inaa inaa warshad samaysa makaa yeelaysaa makaa yeelaysa absolut yaa sokor ka soo qaadanaya hindi makaa yeelaysa inaa sokor adig aad samaysatid makaa yeelayso iyagii laga soo gada haddana dejiyey markabkii dayib waxaas waxaa ka sii daran oo aan isleeyahay waxay u madan tahay sababta saddexaad la isdhigi kara waxay tahay waddankan wuxuu weysan yahay dowlad xoog leh oo aqoon leh oo alla ka baqayso oo ummadda aan dhacaynin oon wax billiqaysanaynin oo gaalo aan ku xirnayn oo karti leh oo ummaddan hogaamisa la weysan yahay meesha laga qurmay meesha waa sarta meesha qurnta meeshaas waa ciyaal suuqiin mooryaan ah oo akhasunaas ah oo ku soo asaasaqay gaalo iyo meelo ka yimid ayaa waddankii horboodahaya oo gaal inuu ammaan mooya wax aan garanaynin dowlad xumida marka taasi keenaysaa ummadda waxay u baahan tahay dad alla ka baqayo wax aan haysna maanta ma laha biraan samaysan karnaa wax kastaan samaysan karnaa hubaan samaysan karnaa dhaqaalaan samaysan karnaa beeraan samaysan karnaa war dhulkan bes haddaan beerno ya dhulkan jubbooyinka bes haddaan beerno oo qamadi iyo geley aan ku beerno baahi mala arkay kula tahay soomaaliya hay-ad wuxuu keenaysa maaragtay hay-adaha goobnay wax keenaan waxay wax keenaan marka wax noo soo go-aan waa la faham markii dambe gagaan cagaartoy uraysa lagu keenaya adoo samaysa kale geley carfaysa iyo qamadi carfaa samaysa kaa lagu didaya marka meesha waxaa ugu daran waa dowlad iyo nidaam oo ilaahay ka baqa oo awooda aan jirin marka intaasaan kusoo koobayaa ilaahay waxaan ka baryaa ummaddan rushdigeeda inuu u soo celiyo inuu ilaahay ummaddan mas-uuliyaddeeda uu ilaahay subxaana wa tacaala dad wanaagsan oo aqoon leh oo karti leh oo ummaddan ka naxayo oo aakhire adduun ka fikirayo oo ummaddan hantida aan dhacayn inuu ilaahay mas-uul uga dhigo ilahay waxaan ka baryaa subxana wa tacaala haddii aan dadaalno in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim anaga waan isbedelnaa waa inaan try wax samaynaa waa la guulaysan doonaa insha allahu tacaala niyadu waa fiican tahay dhaqaalaha u fiican haysanaa badda u weynaan haysanaa ya wax naga maqanta maanta ma jiro waxay u baahan tahay inaan ilaahay tala saaranno juhdina aan bixinno hantideennan aan gashano waddankeenna guud ahaan toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب